dhakhaatiirta caafimaadka ee ku sugan xeryaha dhaab ee dalka kenya ayaa ka digaya khatar ka dhalan karta daacuunka oo weli ka jira qaybo ka mida xeryahaas ay talaadadii lasoo dhaafay shir jaraa'id ku shaaciyeen saraakiil ka tirsan hay-ad aan xuduudda lahayn oo fadhigoodu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya nofembartii lasoo dhaafay ayaa la shaaciyey in xanuunkan ka dilaacay xeryaha inkastoo wasaaradda caafimaadka kenya iyo hay-adaha caafimaadka ee ka howlgala xeryaha oo iskaashanaya tallaalo looga hortegayo khatarta xanuunkan ay ka fuliyeen guud ahaan xeryaha sanadkii tegay oo xeryaha ay soo gaareen qaxooti ka badan toddoba iyo lixdan kun oo ka soo barakacay abaaraha ayaa la sheegayaa in khatar adag ay wajahayaan maadaama qaxootigaasi aysan heli karin biyo ku filan saabuunta iyo agabyada kale ee qaybta ka ah oolaha nadaafadda carfoon ibraahim cusmaan saddex caruura ay dhashay ayuu haleelay daacuunka waxaana isbitaalka lagu karaantiilay saddex toddobaad sida ay v o eda la wadaagtay alfoon ibraahim cusmaan saddex caruur baa isbitaalka la gelay saddex caruurood waxaan la jiray saddex asbuuc aan kula jira ee halka marka aan geynahay oo aan laabanahay guriga aan galay gabar walaasheeda ah baa ilmaha kugu daateen hadan ayadana way la qaaday ilmaheeda laba casbuuca kula jirtay caad baa ilmaha nooga xanuunsta ilmaha caad bay nooga xanuunsteen shubanbiyada loolaha bay qabteen caad bay u shumeen shubankiina aad bay ugu dahay markaa isbitaalka la geeyey way qaadan waayeen arbadii lagu duray arbadii markay qaadan baca oo naniilaysaa lagu duubay markii dambe jirkood soo laabtay filamba lagu heli sibay u qaateen saddex caruurood ba ahayn saddex asbuucin oo kula jira isbitaalka isbitaalka oo waxaa jifiyeen shubanka oo teendhad daacuun waay ceebta tarankiilka la geliyey meesha oo lagu karantiil waay hataa hataa markaa ilmo garaabta ay nagayn waxaan la dhaheen meesha oo meesha oo karantiil ahaan baan noo gelina saddex waxaa ku jirnay teendho
isbitaalada ku yaala xeryaha waxaa jiifa bukaano la daalaadhacayo shambiyoodka kaas oo walaac badan geliyey qaxootiga danyarta ee ku cusub xeryaha magacaygu haajiro cabdulaahi cali waxaan codsanaynaa ilmaha inay naga xanuunsan yihiin oo shubanbiyood naga hayaan oo saabuun aana haysanin biyo fiican oo nagu filan aana haysanin waxaan u baahannahay nadaafadda in naloogu dadaalo nadaafadda waxaa ka muhiim ah kowdii ina saabuunta nala siiyo oo biyaha nala siiyo annagana aan ku dadaalno taada kale ilmaha aad bay nooga xanuunsan yihiin musqulo la-aan baan haysa ilmaha bannaanka ay ku xaaraan masagada hadda nala siiy naftirkeeda ilmaha way qoonsanayan markaan siina badarka hore bay ka shibmaayeen ilmaha xeerada ka marka horkacaan oo kaleeto way hay-adaha caafimaadka inaa noo dadaashaan baan u baahannahay hadduu ilah yidhaha insha allah aad iyo aad carruurta dad bay u xanuunsan yihiin shubanbiyood baa ku dhacay carruurta qandho hergeb cudur fara badan baana heeyo hadduu ilah yidhaaha inaa caafimaadka aan noola dadaalaan u baahannahay ha-ayadda waxay sheegaysaa inuu xanuunkan uu daacun yahay roobaa da-ay nadaafad nadaafad la-aan baana hayso hooyin la-aan baana hayso aadan aan u daryeel aan u baahannahay cabdinaasir ciise oo ka howlgala isbitaalka guud ee xerada xagadheera ayaa bulshada qaxootiga la wadaagay siyaabaha ay ula tacaali karaan daacuunka iyo shoombiyoodka isagoo sheegay inay muhiim tahay in mar kasta lala xiriiro goobaha caafimaadka
waxaweeye shubanku waxauu qaybo badan yahay qaybo kala duwan buu leeyahay waxaa jira mid la yidhaahdo water diaria oo shuban shoombiyood la yidhaahdo waxaa jira mid la yidhaahdo colora kaasoo badanaa soomaalidu tiraada daacuun labadaas nooc baa hadda shubanada ugu badan bay ka mid yihiin inta badan laga helo xeryaha qaxootiga ama meelaha soomaalidu ay ku badan tahay daacuunku waa mid aada khatartiisu u badan tahay isla markaana dhibaato badan ku keena qofka bini'aadanka haddii aan la daweyn ama uu helin kaalmo deg dega ama gurma deg dega markiiba aan goob caafimaad lala gaadhin ay sababi karto qofkaas inuu waxyeelo gaadhsiiyo ama u dhinto ama uu khatar gaadho qofkaasi isla markaana wuxuu kaga duwan yahay shubanka kale shubankan calaamadihiisa waxaa lagu gartaa waxaa ka mid a markuu qofku shumo aad buu u shumayaa aad buu u fuuqbaxayaa isla markaana wuxuu noqoya qof tamar daran kalarkiisuna waxaa weeye oo lagu garanaya waa biyaha beriska oo kale waxyaalaha lagu kala soocay haddii aadan markaa microscope iyo aadan shaybaar la aadin waxaa lagu kala sooci karaa qofku shubankiisu markaaad eegtid waa biyaha beriska oo kale mar haddii aad aragtid qof shumaya oo biyaha beriska oo kala dhigaya qofkaas waxaa ku cad inta badan inuu yahay shubankaas shubankii kalooraha ama daacuunka soomaalidu taqaano shuban biyoodkana waxaa weeye waa shuban sida biyaha oo kalea laakiin aan u ekayn biyaha beriska oo kale aan lahayn laakiin shuban badan oo qofka dee uu ka imaanayo islamarkaana isaga kudhiso goob caafimaad in lala gaaro ayuu u baahan yahay marka u horeyso hadduuna goob caafimaad joogin marka u horeyso waa in la sameeyaa sidii lagu geyn lahaa goob caafimaad isla markaaba loo howlgalaa goobta ugu dhow goob caafimaad in la geeyo weliba waxaa fiican in la geeyo goobahan oo kale dadka shumaya goobaha loogu talagalay sida cisbitaalada oo kale ama health centerada oo kale daacuunkan ay ka digayaan laamaha caafimaadka ayaa ku soo aadaya iyadoo sanadkii hore ilaa shan ruux ay u geeriyoodeen sida laga soo xigtay laamaha caafimaadka cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab